إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wiil dhallinyaro soomaali ah oo muddo la weysana ayaa meydkiisa laga helay deegaan ka tirsan dalka maraykanka weerar kala duwan ayaa lagu qaaday fariisimo askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheikh ayaa sheegay inuu xoojin doono xiriirka kala dhexeeya dowladda xabashida etoobiya askari ka tirsanaa ciidamada loo qaaday dalka eritareya oo kusoo laabtay gudaha dalka ayaa bixiye waraysi uu kaga hadlayay waxyaabihii uu la soo kulmay iyo qaabka loo qaaday beeraleyda magaalada jannaal ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya mar weliba uu fasalka u soo go-o in beerahooda dhibaato laga gaarsiiyo ciidamada maamulka somalilan ayaa la wareegay degmo toddobaatan kilomitir u jirta magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal dowladda eritareya ayaa t b lf ku eedeysay inay abaabulaysa duulaan cusub
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiisa dhegaystayaal kuu soo dhowaada warkii aad soo maqasheen oo faahfaahsan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warkaas iyo war kale oo la xiriira weerar kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah oo lala beegsaday askarta dowladda federaalk ee fadhiisimaha ku leh qeybo kamid a gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose waxaa ka waramaya hashim cabdinaasir mar kale rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa guluf dagaal ku qaaday qaybo ka mida gobolka banaadir iyo sidoo kale qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose dagaaladaas oo isugu jira qaraxyo mid toos ah iyo ikhtiyaalaad waxaana ka dhashay khasaarooyin soo gaaray dowladda federaalka ah ee dhowaan loo doortay in uu hogaamiyo xasan gurguurte howlgal qorshaysan oo rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen xaafadda xoosh ee degmada dharkenley waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo koobay jaakad sidoo kale rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada la beegsaday ayaa ku sugnaa saldhigga degmada yaaqshiid isla gobolka banaadir weerarada ay ka fuliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxaa ka mid ahaa dagaal lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinka la beegsaday ayaa ku yaala dhismaha warsamo indhoole oo ka tirsan degmada wardhigley sidoo kale waxaa qarax lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa isgooska xiriir yaale ee isla degmada wardhigley howlgallada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen magaalada muqdisho sidoo kale waxaa ka mid ahaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa ku lugeynayay inta u dhexaysa warshadda caanaha iyo isbitaalka xoogga waxaana mar qura hoostooda ka kacay qarax loo dhigay sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa laba qarax lagula beegsaday deegaanka weydow oo dhaca duleedka magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala degmada jannaale sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen isla saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada uganda kaas oo ku yaala deegaanka laanta buuro oo dhaca duleedka magaalada afgooye waxaa sii socday howlgallada mujaahidiintu ay ka fuliyeen shabeellada hoose waxaana dagaal culus lagu qaaday saldhig ay sidoo kale ku sugnaayeen ciidamada uganda kaas oo ku yaala deegaanka lamber lixdan isla shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka fariisimaha la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka lafoole iyo ceelasha biyaha oo dhaca duleedka magaalada muqdisho mahadsanid haashim wiil dhallinyaro soomaali ah oo muddo la weysana ayaa meydkiisa laga helay deegaan ka tirsan dalka maraykanka wiilka dhallinyarada ah ee meydkiisa la helay ayaa waxaa lagu magacaabaa cali sheegow waxaana la weysanaa muddo dhowr bilood ah sida ay sheegeen qaar ka tirsan ehelkiisa magaalada colombos ee dalka maraykanka ayaa dhacdadani ka dhacday waxayna booliiska magaaladaas sheegeen in meydkiisa ay ka heleen goob ay biyo badan fadhiistaan wiilka dhallinyarada ah ee meydkiisa lahelay ayaa ahaa wiil xanuunsan wuxuuna walwal iyo murugo ku reebay qoyskiisa uu muddo weysanaa iyadoona saacadaha soo socda uu qorsho u yahay in meydkiisa la aaso madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa sheegay inuu xoojin doono xiriirka kala dhexeeya dowladda xabashida etoobiya maxamed amiin ayaa ka waramaya iyadoo dhowaan xilka madaxtinimo ee dowladda federaalk loo doortay ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud ayaa durbadiiba waxa uu ku dhawaaqay in shaqada ugu horreysa ee uu qabanayo ay tahay xoojinta iyo adkeynta xiriirka kala dhexeeya dowladda xabashida etoobiya xasan sheekh ayaa sheegay in dowladdiisu howsha ugu horreysa ee ay qabanayso ay tahay sidii uu u qancin lahaa cadowga soomaaliya ee etoobiya isagoona ballanqaaday in xiriirka labada dhinac uu kor u qaadi doono inta uu talada hayo madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk ayaa waxaa usoo mahadceliyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed tahaniyad ku aadan doorashadiisa ayuuna usoo diray bartamihii bishan aynu ku guda jirno dhanka kale abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay si dhow ula shaqayn doonaan dowladda cusub ee ka dhalatay magaalada muqdisho waxa uuna bogaadiyey guusha xasan sheekh maxamuud xasan guurguurte war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya ayaa lagu sheegay in etoobiya iyo soomaaliya ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo dhisi lahaa guddi heer wasiiro oo laba dhinac ah kuwaasi oo hadafkoodu yahay kor u qaadista xiriirka labada dowladood taas oo dhinacyo badan leh iyagoona sheegay in iskaashi laba dhinac ay samayn doonaan xasan sheekh maxamuud ayaa lagu xusuustaa xilligii uu talada dalka hayay inuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee booqda magaalada jigjiga islamarkaana u aqoonsaday in ay tahay magaalo ay leeyihiin dowladda xabashida etoobiya askari ka tirsanaa ciidamada loo qaaday dalka eritereya oo kusoo laabtay gudaha dalka ayaa bixiya wareysi uu kaga hadlayo waxyaabihii uu la soo kulmay iyo qaabka loo qaaday maxamed daahir cali sow ayaa warbixinta soo jeedinaya dhalinyaro badan oo loo sheegay inay ka shaqaysan doonaan dalka qatar ayaa la siray markii loo qaaday dalka eritereya si loo tababaro kadibna ay ka barbar dagaalamaan ciidamada etoobiya oo dagaal kula jira jabhadda t b l f in badan oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa ku dhintay dagaalada ka socda etoobiya kuwo kalena waxa ay ku baxeen muddada tababarka uu u socday wax badan lagama oga xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyaradaasi maxamed maxamuud cali xasan waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada la siray ee laga qaaday xamar kadibna laga dejiyey asmare oo caasimad u ah eritereya maxamed maxamuud waxa u suurto gashay in uu ka soo baxsado eritereya waxa uu warbaahinta islaamiga ah kaga sheekeeyey hanaanka lagu waday iyo qaabka lagu geeyey
niho qaab qaab dad waxaa lagu sheekeyha ciidan ahaan qaabna dad waxaa lagu sheekeyha qadara loo qaadaa waxbarashaa loo qaadaa dadna ciidan ahaan lagu sheekeyha waxay ahayn ma ogeyn aniga waa iska galnay labada meel wixii noo soo baxa aan u galnay waxbarasha laakiin aad ugu qanacsaneen inaa ahayd xamaraan ku dhoofno waxaan ku degnay caasimada la yihahda asmare waana la qaaday haddan xero kale oo meel baadiyaha ku taalan la geeyey meeshaasaan iska joogna cabaaraan soo joogna muddo adiga laba san camal aan joognay kadibna dhab iyo rafaad iyo qaharaan la soo kulma waa iska soo goostay etoobiya aan iska soo galay etoobiya markaan soo galno saddex bilood etoobiya etoobiya ay haysatay haddana sidayaa wadankii dib ugu soo laabtay dhibaato badan ayaan kala kulannay tababarka ayuu yidhi isagoo xusay in tababarka ay bixinayeen khubaro gaalo ah niw dhibaato fara badan aan la kulannay adiga ee dhibaato badan waa la kulannay waxay ahayd tababarkii iyo wixii aan ugu dheeraada dhab iyo rafaad iyo aan la kulannay kadibna waa iska soo baxay yaa in tababarhay marka niman oo gaalo ah waxba nooma dhammaan waa noo socdo marka sagaal bilood amala joognay waa noo socdo waa dhammaadaa layidhi ee dad oo noo imaado oo mas-uulina noo imaadan ma jiro saan iskaaga joogn iskaaga joogn waa ku rafaadna sidii aaniho iskaaga soo baxnay maxamed waxa uu yimid xarakatu shabaab ulmujaahidiin waxaana si diiran loogu soo dhoweeyey wilaayaadka islaamiga ah isagoo ka hadlay iminka waxa u qorshaysan haddii xirkad oo umaado haddana walaalihii waxaan ka rabaa inay sii fasaxaan oo wadankii ilmihiyga aan u shaqaysto aan iska shaqaystaan rabaa saa darteed haddana u umaada walaalihan la jooga haddana iyo ka haddana warka suga maasha allah horta aadaa laii soo dhaweey markaan buuray limaaday ilaa haddaba soo dhaweynta aadi maasha allah waa ku mahadsan yahay kan waa lii soo dhaweeyey marka cadaalad iyo sharciga loo shaqeehay aan arkana waa sanadaama weliba oo u shaqay jireen haddana maasha allah shaqadooda waa ku mahadsan yihiin haddana saas haddana waxaan u joogaa buuladaan u joogaa inaan haddana dib u shaqaysto meeshaan rabaa iska maro weliba meeshaan rabaan ka shaqaysan jira wax walbaan ka shaqaysan jira haddana waxaan rabaa meeshaan rabaa inaan iska maro aan iska shaqaystaan rabaa farmaajo oo saaxiib dhow la ahaa abiyi axmed ayaa siiyey dekadaha soomaaliya waxaana uu muqdisho ka daabulay kumanaan dhallinyaro ah kuwaasi oo aanan war dhab ah laga haynin xaaladda ay ku sugan yihiin ehelada dhallinyarada ayaa marar badan ku bannaanbaxay farmaajo iyagoo dalbanaya in la soo celiyo carruurtooda balse dowladda ma aysan ajiibin codsiga waalidiinta codsiga waalidiinta xasan sheekh maxamuud oo aanan looga fadhin inuu wax badan ka duwanaado farmaajo marka loo eego dabadherifnimada etoobiya ayaa sheegay in uu soo celinayo dhallinyarada loo qaaday dalka eritereya warkaasi oo u muuqda mid lagu dejinayo ehelada maxaa yeelay xasan sheekh awood uma lahan in uu soo celiyo dhallinyarada haddii aysan ogolayn dowladda etoobiya sida mahad cubeyd warkan uu ku faahfaahinayo beeraleyda magaalada jannaal ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya mar weliba uu fasalka usoo go'o in dhibaato laga gaarsiiyo beerahooda
dadka beeraleyda ah ee ku nool degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanayay dhibaatooyin ay u geysteen ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan halkaas waxay sheegeen in askarta dowladda federaalku ay dhowr jeer biyo uga fureen beerihii ay tacbadeen kuwaasoo ay ka baxayeen dalagyo fara badan oo iskugu jira khudaarta noocyadeeda kala duwan iyo geleyda halkaasna uu khasaare xoog leh ka soo gaaray
waa markii labaad oo geedhaheena cimbihii zaytuunkii hiifaashii liiwitii dhan oo baaba'een waaye tan markii labaad waa tii hore waa iska sabarnay tan markii labaad waaye oo hadda dowladda anaga qabata dadkaawaa markii lamaad masaakiinta beeraleyda yaa ii sheegada xog xamaalida eh yaa maanta dalaqii beerta ugu yeelay yaa diin
ciidanka dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin kufsiga iyo dilka ka geysta goobaha ay dalka ka joogaan taasoo marar badan soo laalaabatay
warar ku saabsan cabasho ka soo yeertay dowladda eritareya ayaan idiin soo wadnaa balse markaan ciidamada maamulka somalilan ayaa la wareegay degmo toddobaatan kilomitir u jirta magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal maxamed ciise ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari soomaaliya ayaa sheegaya in isbeddel dhanka maamulka ah uu ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolka sool ciidamo daacad u ah maamulka somalilan ayaa la wareegay gacan ku-heynta degmada boocame ee gobolka sool halkaas oo sanadii lasoo dhaafay ay ku jirtay maamul daacad u ah puntland goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamo fara badan oo ka tirsan maamulka somalilan ay gudaha u galeen magaalada boocame mana jirin wax iska caabin ah oo ay la kulmeen boocame waxay ahayd degmada keliya ee ka tirsan gobolka sool ee ka maqnayd gacanta somalilan la wareegistan ayaa lagu soo aadiyey xilli ay magaalooyinka gobolada waqooyi galbeed ay ka dhaceen dabaaldegyada waxaa loogu yeero maalinta siddeed iyo tobanka mey oo ah markii lagu dhawaaqay gooni istutaaga somalilan ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin maamulka somalilan oo ku aadan la wareegitaanka degmada boocame oo qiyaastii toddobaatan kilomitir u jirta magaalada garoowe warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda eritareya ayaa t b l f ku eedeysay inay abaabulayso duulaan cusub waxaa sii xoogeysanaya walaaca laga qabo dagaalada dib uga soo cusboonaaday gudaha dalka etoobiya iyadoona ay soo tarayaan degniinada kasoo yeeraya dhinacyada ku lugta leh xiisadaha ka taagan waddankaas dowladda eritareya oo kaalin weyn ku leh colaadda ka taagan etoobiya ayaa war ay soo saartay waxay kaga hadashay abaabul dagaallo way wado jabhadda hubaysan ee tigree xukuumaddaas mara waxaa ishaaca ka qaaday in t b l f ay diyaarinayso duulaan ka dhan ah eritareya weeraradaas oo lagu beegsan doono dhul ka tirsan dalka eritareya maleeshiyaadka ismaamulka amxaarada ayaa sidoo kale ku jira heegan sare iyagoona isku diyaarinaya ka hortagga weerarada qorshaysan ee t b l f hadalka ka soo yeeray nidaamka kaletaliska ah ee uu hogaamiyo afwarki ayaa imaanaya iyadoo si weyn looga hadalhayo dagaal mar kale dib uga soo cusboonaada gudaha waddanka etoobiya kadib markii ururka t b l f ay ku hanjabeen dagaal ka dhanah xukuumadda waddankaas wuxuu sidoo kale imaanayaa iyadoo lagu fashilmay wadahadaladii socdayee u dhexeeyay dhinacyada etoobiya ku hardamaya warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa